barnaamijka dhallinyarada maanta subax wanaagsan dhegayste duhur wanaagsan dhegaystayaal idhahday halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin lix iyo labaatanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddana duhurnimona waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya daare ciile iyo aniguo ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo soo bandhiga dharka xaragada iyo nashqadaha tolmaha ee casriga ah si ay dhallinyaradu ugu xaragoodaan oo ay u iibsadaan waxaanu nahay dee dhallinyaro is uursatay uun waxaan rabnaa inaanu soo saarno bilicda gobolka sool waa dee waa gobolkayga iyo waanu ku faannaayo dee waxaan rabnaa inaanu horumar marino insha allah dee waxaan rabnaa intaa iyo in ka badan inaan sii gaadhno
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii ciyaaraha
iyo dabcan ya salaam codkaasi dahabiga ahina idaacaddeena ayuu qayb ka noqon doonaa oo dhinaca heesaha aynu qaadanayna ayuu ka mid noqon doonaa ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka
banduula ku-xigeenka isbahaysiga warsheed ka yahay maraykanka saraayigaas robert jones ayaa waxa uu sheegay maanta in xoreynta kama dambaysta ah ee musul ay aad u soo dhowaanayso jones ayaa waxa uu sheegay intii lagu guda jiray xog waran kooban in ciidamada ciraaq ay haatan ku jiraan howlgal mintidiinta ay kaga nadiifinayaan magaaladaasi qaybo ka mid ah ciidamada ciraaq ah oo helaya taageero dhanka duqeymaha cirka ah iyo mid dhulka ah ayaa waxa ay gudaha usii gelayaan magaalada mosul iyadoo qaarkoodna haddii ay galeen boqolkiiba toddobaatan magaalada la xoreeyey
kadib sannadan oo ay ku soo jireen dadka reer indonesiya mawjado siyaasadeed iyo weliba iska horimaadyo dhinaca diinta ah iyo afkaaraha oo dalkaasi ka jiray ayaa maalintii shalay ahayd munaasibadda ciidalfidridu waxay ugu dhacday si nabadgelyo ah dadkii muslimiinta ahaa ee isugu soo baxay magaalada jakarta iyo magaalooyinka kale gaar ahaana waxaa si gaara diiradda loogu hayay meelaha ay ku nool yihiin dadka ugu saboolsan ee magaaladaasi jakarta oo la sheegay in ay saameeyeen buuqaasi tirada badan ee muddooyinka kasoo taagnaa dalkaasi ee khuseeyey dhinacyada kale aragtiduwanaanshaha diinta kumanaan qof oo muslimiina ayaa isugu soo baxay fagaaraha taariikhiga ah ee ku yaala magaaladaasi magaaladaasi jakarta ee dalka indonesiya iyaga oo gudanaya salaada ciidda fidrida sidoo kalena waxaa la sheegay in dadkaasi ay ugu soo dhammaatay munaasibadda ciiddu magaalooyinka iyo gobolada kale ee dalkaasi si nabadgelyo ah
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa washington dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa waxa ay soo bandhigeen muuqaalo qurxoon oo ay ku muujinayaan dhinaca lebiska dhallinyarada iyo qaabka loo tolo dharka lagu xarakoodo dhallinyaradaasi ayaa muuqaaladaasi waxa ay soo dhigeen baraha isgaarsiinta bulshada si ay dhallinyarada kale ay u dhehdaan haddaba waryaheena v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya koox dhallinyaraha oo magaalada laascaanood oo joogta ayaa waxay sameeyaan nidaam ay dhallinyarada ku tusayaan qaabka labiska iyo xaragada ayna ku soo bandhigayaan bilic kala duwan dhallinyaradan ayaa waxay ka kooban yihiin wiilal iyo hablo waxayna ii sheegeen inay siyaabo kala duwan ku fahansiiyaan dhallinyarada magaalada laascanood iyaguna sawiro aada u qurux badan aa ku soo gala baraha bulshadana soo dhiga bismillahi raxmaaniraxiim magacaygu waa khadar oo ku magac dheer khadar cadde waxaan nahay iska dhallinyaro ku nool gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood walajeedkaygu koley waa sidii aanu horumar u gaari lahayn iyo sidii aanu usoo saari lahayn bilicda gobolka sool nin kastoo dhallinyaraana uu jecel yahay ama dhallinyaro walba waa jecesha inay magaaladooda ama degmadooda inay soo xansaarto ama dee ay ka muujiso meesha waad ujeedaan badanaa dhallinyaradii haddeer wax ku waalatay tahriib horu socod mid walba wuxuu ohanaya waan tahriibayaa meesha wax ma yaalaan annaguna waxaan tusanaa inay meesha wax yaalaan iyo in wax laga soo saara badanaa waxaan arkaa sawiraad soo bandhigtaan bal quruxdan iyo qaabkaad wax u soo bandhigtaan iyo baliigash waxyaabahan aan soo bandhigno waxaan nagu keensanay oo waxaan disnay waxaan nagu isku afgaranay waxaan isku raacnay ujeedkayga waxqabadkayguna wax weeye inaanu soo saarno magaaladeeda iyo gobolkayaga si aysan dhallinyaro usii jeclaato una sii joogto ugana tegin tahriibtan iyo waxaan lagu waashay ee ku mardheen dhalinyarada ku dabagoeen markaa tusaale ahaanbal iga sheekee adoo sharaxaya kooxdiinna iyo qaabkay sawirada u galaan iyo siday u labistaan bal iga waran kooxdayada horta bilow ahaan marka la bilaabo waxay kooban tahay sideed qof afar gabdhood iyo afar wiil waxaan soo qaadanaa sida dhar isu eeg kaba isu eeg isku joog isku eeg dee dhinac walba isaga eeg si macnihii dee dadku markaa ay noogu dayadaan oo wax ku dayasho mudan oo fiican aanu soo saarna sawirada sidaad usoo bandhigtaan macnaha baraha bulshada dhigtaan inaad qaab u istaagtaan soo sidaasi ma jirto ha hadba waxaa lishajiyaa dharku siday isugu eegyihiin iyo siday isugu soo baxayaan haddee laba iyo labo kale aduu qaab marba steelkasuu kusoo baxaya dee ama saddex iyo saddex labiyo labo hal iyo hal wax saas kale in loo kala istaago sidoo kale waxaa ka mid a naadiga dhallinyaradaasi bilicda iyo quruxda labiska magacayga waa saamiya gaar ahaan ku nool magaalada laascaanood maasha allah waxaanu nahay anagu gruub dee ka mid ah dhallinyarada gobolka sool waxaanu nahay dee dhallinyaro is urursatay uun waxaanu rabnaa inaanu soo saarno bilicda gobolka sool waa dee waa gobolkayga iyo waanu ku faanaayo dee waxaan rabnaa inaanu horumar marino insha allah de waxaan rabnaa intaayo in ka badan inaan sii gaadhno sawiro qurux badan baad soo dhigtaan balqaabka sawiradaasi iyo labiska qurxoonaad samaysaan kan dhalinyarahaan bal iga waran waxa uu yahay waxa uu yahay sawirada markaanu soo gelayno dee waxaanu nahay siduu wiilku kuusoo sheegay waxaan nahay afar hablood dee waxaan u ganlaa sawirada laba wiil iyo laba hablood dee adugu laba wiil iyo laba habloodna isku dharba noqdaan laba wiil iyo laba habloodna isku dharbay noqdaan dee markaanu soo bandhignana dee maasha allah de dhallinyarada gobolka sool hadeer aad bay noogu dayanasaayo hadeer dee horumar weyn baanu sii gaadhanaa maasha allah bilicdoo kale ka warran markaa miyaad doordoorataan dharka midabada dharka aad isleedihiin si weyn baad ugu soo baxaysaane quruxda badan bal waa nooceena haa waanu doordooranaa dharka dilasiyaga yacni moodaalka dharka lagu xaysiiyo waanu fiirinaa dee wixii dharku iyo markaas labiska dadku ay kusoo baxayaan
waa gartay markaa dharkaas hadhow markaad ku soo baxdaan oo aad raadinaysaan aad iibsanaysaan markaa waad u sharaxdaan qofka dharkaad doonaysaan aad quruxiisa raadinaysaan haa waan u sharaxnaa dee markaanu rabna inaan sawirada ku galno wiigka hore oo kanaan sii dirsanaa oona dhahanaa dee jumlad ahaan hana loogu keeno waan isku dirsanaa yacni waxaan sheeshee iibsano dee marba dukaanka iibsanayna ma ahaan bal ka warran gabdhahoo kale adigu markaad doonaysa inaad labisaada qurux badan xidhato oo lasoo bandhigo maxaa ugu jeceshay inaad xidhato marba dee wixii maasha allah dee kusoo baxayo dee ay nafsad ahaantaada iyo dee quruxdaada kusoo baxayso baanu dee iska gashanaa haa aniga waxaan jecelahay loonankayga mufadalka laayk mushakalka buluuga madowga maasha allah waxaasoo dhan waan ku wada galnay insha allah sawirahooda qayb badana waan soo bandhignay wax kaloo noo dhimana insha allah waan horumar intaa kasii badin aanu gaarna insha allah maxaad jeclaan lahaydeen in laydinka caawiyo annagu waxaanu jeclaan lahayn dee macnihii waxyaaba caqabad haa inay dhalinyarada lagu dhiilgeliyo dalkooda jeclaadaan saamiya maxaad jeclaan lahayd gabdho badan baa jiroo dhallinyaraa maxaa kula talinleed oo dhanka xaragadu ka yara khaldan tahay u kacday qofka labiskiisa inuu hagaajiyo oo isqurxiyo dee markaas qofka saas oo kale ku timaado waana caawinaa dee waan u labisnaa dee wixii ku foolxunna waana ka dhignaa wixii ku qorxbanu kasoo baxayana dee waan u gelinaa qofka waa garteen ma jiraan aroosyada oo kale ka waraneen maxaad ka caawisaan iyaga aroosyadoo kale wallaahi dee markaas haddii ay iyakana dalbadaan dhahdaan dee waxaan waynu soo casuno noo yimaada waanu u tagnaa haddii ay wax nooga soo baadaan waan ku caawinaa haddii ay dee yacni annaga wax dhinacayg ahaan ka soo dayaan waanu ku tari karno waanu ku tarnaa boqolkiiba boqol waanu garab istaagnaa
waa hagaag kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mida dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo magaalada laascaanood ku dhaqan dhalinyaradaasi waxay soo bandhigaan weliba ibraahinow siday sheegayaan dhalinyaradaasi kuma shaqaystaan laakiin waxay dhalinyarta tusaanuun dharka sida loo talo midabada isku soo baxa hablaho sida iyagoo asturan u xaragoon karaan wiilashuna sidoo kale ay u xaragoon karaan bilicda ay kor ugu qaadi karaan weliba waxaa layidhi marka qofku xaragoodo oo uu isku toostoosanyu dharkiisa ku qanacsan yahy kalsoonidiisa kalena korba u kacdaa bal adiga barnaamijka inta degeysanaysa maxaa kaaga baxay intaa sheegto uun waa dhalinyaro dadaalisa waa dhalinyaro jecel in maaragtay dharka lagu nuuraayo la gashto
weliba waxay yidhahdeen hadday hablaha qaar wax ka yara khaldan yihiinoo dharaan isku soo baxayna yaro xidhan yihiinoo waanu yaro tilmaanaa waxaanu idhahnaa amaan kaas ma jiro caadiiska dhig hagaag warbixintaasina waxay nala socotiinayay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatana minnesota ee dalkan maraykanka aasaasaha shabakada caalamiga ah ee facebook islamarkaana ah mulkiilaha mark zuckerberg ayaa dhowaanta magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka kula kulmay xubno ka tirsan soomaalida ku dhaqan magaaladaasi minneabolis waxaana sidoo kale uu bartiisa gaarka ah ee uu ku leeyay facebook oo uu ku sheegay in afurkiisii ugu horeeyey uu la qaato kooxdan soomaalida ah haddaba maxamed cabdi jaamac oo ka mid ahaa xubnahaasi ka qayb galay kulanka ayaa waxa uu u sheegay v o eda inay la yaab ku noqotay kulankaasi waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga waramay ugu horeyna waxa uu sharaxayaa sida uu ku yimid kulankaasi
walaalow kulankan waxaa soo diyaariyey iskool aan dhigano ba iyo iyo isaga xaggiisa ayaa soo diyaariyey maamulka halkan u jooga ayaa soo wada diyaariyey wuxuuna khaas u ahaa ummadda soomaaliyeed ee degan gobolka minnesota waa hagaag marka ma sii ogeydeenoo ma laydin sii ballamiyey inuu idii imanayo mark zuckerberg islamarkaana aada la kulmi doontaan may walaal waxaa nalooga dhigay arrin kedis ahaan ahaan baa nalooga dhigay arrin aan sii ogeyn oo usii diyaar garownay oo aan ka warhaynay ma ahayn waa hagaag tiro intee leeg baad kula kulanteen se kulanka aad wada qaadatay walaal waxaan ahayn labiyo toban qof ilaa saddex iyo toban qof ma garatay wagaag imisaad soomaali ku ahayd waxaan ahayn walaal soomaali keliya ayaan ahayn laakiinse iskoolka waxaa dhigta qoomiyada aada u tira badan ma garatay waay soomaalida keligiin markaa maxaa laydinku dooray inaad la kulantaan isaga ayaa doortay arrintaas oo yidhi waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed in aan layga sheekaynin ee aan la kulmo iyaga ummadaas oo maaragtay islaam ah inaan la kulmo oo aan arko oo sida iyo dhaqankooda iyo nidaamkooda iyo waxay sheekadoodu tahay aan layga sheekaynin anigu aan la kulmo waayay waad kulanteen markii aad kulanteen ee dacashada iyo afurka wada qaadateen maxaad ka wada sheekaysateen intaad wada joogteen ama aad ka wada hadasheen isaga wuxuu yidhi anigu maanta idinkaan rabaa inaan idin ogaado maaragtay taarikh nololeedkiina iyo ummadda soomaaliyeed waxa ay tahay taas ayaan berefeer garaynayaa oo aan maaragtay danaynayaa inaan ogaado markaas wuxuu yidhi anigu waxaan danaynayaa inaan idinku idin ogaado waxaad tihiin iga sheekeeya noloshiina maanta aninkaan chance idin siinayaa aniga sheekadaydayna wax badan laga warhayaa laga yaabaa laakiinse anigu waxaan danaynayaa marka hore danaynaya inaan idinka sheekadiina ogaado waayahay iyo noloshiina waa hagaag idinka xaggiinana markay noqoto markaa maxaad kala hadasheen ama aada u bandhigteen walaalow annaga waxaan uga sheekayna horta noloshayadii iyo sida ay tahay ummadda soomaaliyeed iyo sida ay wakti waddankan ku joogaan iyo inta sana ay joogeen qaarkood inay jiraan qaar kontomeeyadii yimid qaar sanadadan dambe yimid iyo qaar cusub oo sida anigoo kale ah oo saddex bilood joogay iyo afar bilood wax lamid ah marka noloshii markaan uga dhacnay iyo sheekadii iyo waxa jira waxa kale oo maaragtay aan uga waranay sida ay maaragtay soomaalidu ay u isticmaalaan ay ula xiri ugu isticmaalaan oo aada ugu daneeyaan maaragtay programkan isaga uu leeyahay ee facebook waayahay markaad intaa uga waranteen muxuu idiin sheegay amaba uu isaguna ka hadlay walaalow wuxuu wuxuu yidhi waxaan rabaa inay ku yeeshaan xiriir la yeeshaan programkaygan facebook soomaalidu oo ay dad ku xiran ay noqdaan waxaana rajaynayaa inaan community soomaaliya qoomiyad soomaalida ah oo urur ah ku xiran facebooka oo la shaqaysta oo maaragtay ku xiran inaan soo saari doono aan rabo inay kasoo dhex baxaan iyo xiriir wanaagsanna dhex mara anigi iyo ummadda soomaaliyeed waa hagaag waxaad tilmaantay maxamed inaad kadis laydi ka dhigay ama waxaan loo yaqaano subrice waxaa laga yaabaa in adiga markii kugu horreysa ee ahayd ama aad la kulanto sawir noocooyaad ka haysatay se maxaad dareentay markii aad la kulantay ama aad aragtay mise inuu yahay ninkaad la kulmaysaan aasaasihii facebook walaalow horta waxay ahayd arrin maaragtay agtayda maaragtay la yaab ku ah oo aanan filaynin oo kadis ah kadis layga dhigay mana aanan filaynin maaragtay shaksigaas aadka u sarreeya bilyaneerka ah inuu maaragtay aan la kulmayno oo isaga uu yahay qofka aan la kulmayno ninka founderka ah ee soo saaray programkan facebook inuu isaga yahay markii laakiinse waan aqaanay oo facebook magaciisa iyo baalkii websiteyada iyo gogolaha iyo meelo badan iyo facebook laftigiisaba waan ka arkay magaciisa laakiinse la kulankan aan la kulmo markii ugu horreysay bay ahayd mana aanan filaynin maaragtay inaan la kulmayo isaga shaksiyadiisuna inuu nala dhaqmayo sida wanaagsan oo nala dhaqmay wuu nala afuray cuntadii aan cunay inuu nala gurtay si aanan ka filaynin oo aan islahaa dadka maaragtay hantida leh way maaragtay iska sarraysiyaan dadka kale oo kulankoodu maaragtay way ku adag yahay oo wada sheekaysigoodu wuu ku adag yahay ma ahayn waxay ahayd si aada iyo aada maaragtay qof ibni aadana sida loola dhaqmo iyuu noola dhaqmay oo wanaagsan waayay ugu dambaynta haddaan ku weydiiyo n bulsho badan oo aad u badan oo malaayiin qofa isticmaala n facebook dabcan bulshada soomaaliduna waxay ka mid yihiin mujtamacan muddooyinka ugu dambeeya teknolojiyadda ee aadka ugu fiday islamarkaana gaar ahaan warbaahinta bulshada facebook a ugu weynaada isticmaala waxyaabo mustaqbala oo hadday noqoto bulshada soomaalida iyo hadday noqoto dee qaarada afrikaba oo idikala hadlay ama uu carrabaabay oo dee shabakadiisu ay ka qaadan karayso ama ay door kaga qaadan karayso arrimaha teknolojiyadda ma jiraan ha walaal wuxuu programkan hadda uu socday ayaaba wuxuu ahaa isku xirka adduunka marka wuxuu tilmaamay oo uu noo carabaabay noo sheegay in maaragtay ummad adduunka oo dhan inuu isku xiri doono uu ummadda gaar ahaan africa inuu xarun ka samayn doono maadaama aan uga shekeeyey xaaladda maaragtay waddankan ka imid iyo kenya iyo meesha xerada qaxootiga aan ku jiray iyo nolosheedii iyo waxaan uga shekeeyey wuxuu noo sheegay in uu maaragtay uu diyaar u yahay inuu sameeyo brogramo uga dhigayo dadka degan meelahaas ee aanan haysan khadka ama aanan awoodin in ay bixiyaan internetka qaybka internetka lacagteeda ay iska bixiyaan oo facebook ay ku isticmaalaan inuu uga dhigi doono free oo ay isticmaali doonaan isagoo free ah uuna gaarsiin doono meelaha xataa maaragtay ah uusan gaarin khadka uusan gaarin
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi jaamac oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga warramayay kulan ay koox soomaaliya oo wiilkaasina ku jira ay la qaateen mulkiilaha shabakadda caanka noqotay ee facebook halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa codka dabacsan ee fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo heestii habboon
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aanu ka horrayno weli waxaa soconaya koobka confederation kaabka waxaana hadda kooxaha ay u soo gudbeen samafaynalaha islamar ahaantaasina kulamadii dhacay waxay kala ahaayeen xulka waddanka jili ayaa la ciyaaray xulka waddanka austraaliya waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gooli gool ta oo jili markaasi fursad u siisay inay u soo gudubto samafaynalaha waxaase jermani ay ku barbartay xulka waddanka cameron oo ay saddex gooli gool kaga adkaatay ciyaarta intii ay socotay ayaa waxaa naadiga kubadda cagta ee waddanka cameroon calaamadda guduudka looga taagay ciyaaryahan mabuwaka daqiiqadii lixdan iyo afaraad halka goolka keliya ee madiga ay xulka waddanka cameroon dheliyeen uu dhaliyo ciyaaryahan abubakar sidaa daraaddeed hore waxaa u soo gudbay samafaynalaha xulalka mexico iyo portugal waxaana ay kooxoy isugu aadeen xulka waddanka portugal ayaa la ciyaari doona kulanka ugu soo horreeya samafaynalaha oo la dheeli doona siddeed iyo labaatanka bishan in ku guda jirno waddanka jili ayayna la dheeli doonaan halka xulka waddanka germany iyo mexicana ay sidoo kale wada ballansan yihiin samafaynalaha qodobada kale goosgooska haddaan idiin dulmarnana naadiga kubadda cagta crystal palace ayaa lagu wadaa inay maanta ku dhawaaqdo in ay tababaraha kooxdaasi u magacaabaan frank dibuur naadiga palace ayaa waxa ay soo gelisay social media video muujinaya in frank dibuur uu yimid islamar ahaantaasina ay doonayaan in ay khandaraas la siixdaan naadiga kubadda cagta inter milanna waxay u sheegtay naadiga manchester united inuusan iib ahayn ciyaaryahan evan bersig kadib markii naadiga kubadda cagta ee manchester united ay ciyaaryahankaasi aad iyo aad u doondoonaysay muddooyinkii ugu dambeeyey lujanes beleti ayaa waxa uu sheegay ciyaaryahankaas waddanka kuruweesha u dhashay inuusan suuqa kal iibsiga ciyaartooyda xilligan uusan saarnayn markii hore waxaa la filayey in naadiga kubadda cagta inter milan ay weydiisato naadi kasta oo doonaya ciyaaryahankaasi waddanka kuruweesha u ciyaara adduun lacageed oo gaaraya afartan iyo afar milyan oo ganiga istarliinkahi hase yeeshee hadda spleti tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta inter milan ayaa warkaasi beeniyey wuxuuna sheegay inuu yahay ciyaaryahankaasi mid ay ku tashanayaan naadiga inter milan naadiga boca juniors ee waddanka argentinana waxay u dabaaldegeen horyaalkoodii labiyo soddonaad kadib markii ay guul muhiima gaareen boca juniors ayaa laba gool iyo gool kaga adkaaday naadiga kubadda cagta union santa markaas oo horyaalkana uu soo gebagaboomay xaflad aad u qurux badan iyo isu soo baxayay naadiga kubadda cagta boca juniors ee waddanka argentina samaysteen taasoo markaasina sida muuqatay ay maseer gelisay kooxihii kale ee kula xifaaltamayay horyaalka dhegaystayaal xubinta ciyaaraan halkaas ay inoo joogto
aad buu mahadsanyahy jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaenu mar kale ku noqonaynaa heesta jamasho iyo codka nimcaan cabdiraxmaan hilac
miyo dunida jooga miyo dunida jooga jiradiyo dhibkan qabo toloo ruux la jaarihi miyo dunida jooga miyo dunida joogaa sidiinkiga gohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane sidiinkiga gohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane waanigan jibaysane jamashadani hayse jiiratee naftayde jamashadani hayse jiiratee naftayde aygajeesan wayda aniga oy maniga maniga maniga haujeed qab hoy hoy maniga maniga maniga maniga haujeed qaba jamashadani hayse hoy jiidatee naftayde jamashadani hayse jiidatee naftayde ay ka jeesan wayda aniga oy maniga ah, maniga maniga haujeed qab ah, maniga hoy hoy maniga maniga haujeed qaba
wahagaag heestaasina waxaa ugu dambeysay barnaamijkeenii dhallinyarada maanta idaacaddeenii duhurnimo ee v o a intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle ibraahim daandure iyo maxamed cabdisandheere oo dhammaantay idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
haddaad jirisa saadaal jeer runbaad la kulantaa intaad dunida joogtee intaad dunida joogtee haddaad jirisa saadaal jeer runbaad la kulantaa intaad dunida joogtee intaad dunida joogtee